bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin salaasaha taariikhdu ay ku astaysan tahay saddexda bisha oktoobar sanada labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shaaca ka qaaday in beesha caalamka ay helayso dulduleele ay kasoo gasho soomaaliya marka la waayo midnimo soomaalida dhexdeeda ah sida uu tilmaamay waxauna madaxweynaha soomaaliya u muuqanayay mid ka jawaabayay hadaladii kala duwanaa ee kasoo yeerayay madaxda maamul goboleedyada dalka ee ku aadanaa jarista xiriirka dowladda qatar ay la leedahay soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo hadal ka jeedinaya munaasabad uu ku saxiixayay hindis sharciyeedka isgaarsiinta oo horey ay usoo meel mariyeen mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ayaa tilmaamay in looga baahan yahay soomaalida in lala yimaado midnimo iyo in laisku duubnaado si aan loo helin dulduleelo iyo meelo marino loosoo maro burburinta soomaaliya iyo in laga faa'iidaysto wakhtiga kiran ee haatan soomaaliya ay marayso madaxweynaha soomaaliya ayaa tilmaamay in looga baahan yahay maamul goboleedyada dalka ka jira iyo dowladdaba in si isku mid ah loo ilaaliyo midnimada loona wada jiro
xukuumadda waxay mas-uul ka tahay arrimaha siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha hawshaasna sida aanu magacaabay oo hadda laga joogo muddo lix bilood iyo laba casho ah sida si loo ansixiyey oo hawsha u daabeen iyagaa shaqeeya iyagaa iskale hadday ammaan tahay aniguse waa kolkan ka dhaygaa siday wax u qabanayaan hadday xumaan tahayna waa kula xisaabtamaynaa laakiin waxaan aaminsanahay hawlo hawlahay soo qabteen inay tahay lixdii bilood hadda ugu dambeysay waxaa la tilmaamo ummadda soomaaliyeedna ay arkayaan waxaan uga mahad celinayaa golaha wasiirada iyo ra-isul wasaaraha sida wanaagsan oo hufnaanta leh oo dhawaanshaha leh ay u wada shaqeeyaan iyo siday ula shaqeeyaan golaha shacabka maalin walbaba meel baan ka tallaabsanaynaa annagoo u soconnaa horumar inaan gaarno midnimada waa muhiim waxa weeye meel qad cagaa waa qe waa waa qad gududan aan la mari karin qof walba oo soomaali ah waa inuu u taagnaado midnimada maxaa yeelay haddii ayna midnimo lahayn qolooyinka meesha caalamka ah iyo cid walba oo soomaaliya dana raacan ka leh meelay kasoo galaan iyo helayaan markaan isku duubannahay ciddii marka meesha caalamka qanasanaysana dee way tanaysaa annagoo isku duuban marka aan ku dadaalno haddii ay tahay maamul goboleed iyo dowladda dhexe inaan isku duubnaano isku duubnaashahaasna waa inay ka bilaabato dowladda dhexdeeda inay ka bilaabato inay ka bilaabato madaxweynaha iyo xukuumadda xukuumadda iyo baarlamaanka baarlamaanka iyo madaxweynaha beesha caalamka ayaa ah tanbixisa haatan dhaqaalaha ugu badan ee ay ku shaqayso dowladda dhexe ee soomaaliya balse dadka kafala ka faalooda arrimaha siyaasadda dalka waxa ay sheegaan in beesha caalamka aynan raalli ka ahayn haatan in soomaaliya ay hagaagto xaaladeedana ay kasoo kabato halka ay taagan tahay ayadoo dhaqaalahana la sheegay inay ku bixiso beesha caalamka sidii loo sii wadi lahaa dhibaatada ay ku jirto soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dowladda soomaaliya ay dhaqaalo ka heshay waddanka sacuudi carabiya ka oo gaaraya cadad ahaan lacaga konton milyan oo dollarka maraykanka ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya war qoraal oo xafiiskiisa kasoo baxay ayaa lagu mahad celiyey dowladda boqortooyada sacuudi carabiya oo lagu sheegay warka qoraalka in ay mar waliba garab taagan tahay soomaaliya bixisana kaalmooyinka soomaaliya ay u baahan tahay iyadoo arrintani ay kusoo aadayso xilli khilaaf xoogan oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya taa oo ka dhalatay arrimaha khaliijka carabta khilaafka ba-aan ee haatan ka dhexeeya waddamada uu horboodaya sacuudi carabiya iyo dowladda qatar dhowr maamul goboleed oo ka tirsan soomaaliya waxaa dhaqaalo ku siiyey arrintaasi waddanka isutaga imaaraadka carabta iyadoo dowladda soomaaliyana hore ay u diiday arrintan in dhinac ay la safato oo ay dhexdhexaad ka qaadatay lixdii bishii juun ee la tagtay balse haatan ayaa la sheegayaa boqortooyada sacuudi carabiya in lacag konton milyan oo dollarka maraykanka ay ku wareejisay soomaaliya inkastoo aan ujeedada rasmigaa la sheegin marka laga soo tago in ay ka mid tahay taageerada sacuudiga uu siiyo soomaaliya halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer gudoomiyaha golaha aqalka sare ee soomaaliya cabdi xaashi waxa uu sheegay in looga baahan yahay sii wadista wadahadaladii u dhexeeyay somalilan iyo soomaaliya iyo in la derdergeliyo in laga shaqeeyo midnimada soomaaliya waxa ugu baaqay siyaasiyiinta kasoo jeeda gobolada waqooyi ee ku sugan muqdisho in ay dhexdooda midnimo qaataan sidoo kalena ay ka shaqeeyaan sidii laysugu soo dumi lahaa soomaaliya waxa uu tilmaamay in waxa isdiidan aynan ahayn shacab balse ay isdiidan yihiin siyaasiyiinta sida hadalka uu dhigay
walaalayaal waxaan idin leeyahay qabiil qabiil aan ka baxno aynoo fikirno qaran dhismihii iyo qaran helistiis halkaas somaliland waan goostay welaas goosashada shaksiyaad baa raba dadweynahana ka dhaadhicinaya ku danaysanaya waa siyaasiyiinta anigu midnimaan rabaa waxaan dalbayaa in la ii ogolaado oo ka goosashada raba dalkii waan wada leenahay sidii uu cabdiweli sheegaye inuu ii ogolaado inaan dadweyne la hadlo oon fikirkayga dhiibto isna kiisa u dhiibto oon wada hadalno oo addoon waxa haddaan rabaa reer waqooyiga ma ahani qabiil ma lihin qabiil waxaan leeyahay reer waqooyi oo isku duuban kana inay midnimo u joogaan ay midnimadii caddaatay inay u joogaan oo loo arko inayna ahayn dad u jooga waxoogaa dhaqaalaha u jooga inaan loo arag kuwaasna ay noqoto inaanu intaanu hor fadhiisano aan idhaahno hadi dalka waynu wada leenahay haddaad goosasho rabtiin iqanciya anigana iga dhegaysta midnimaa rabaay waxaan rabno aan idiin sheegno waan rabaa ragga reer waqooyiga ee jooga halka ayaan u soo jeedinayaa inaan isku duubanay dawladdana waxaan ka dalbanaynaa inay nagu taageeraan oy gacan nagu siiyaan arrintaa in la dhaqaajiyo dhinaca kale gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare abshir bukaari ayaa waxa uu tilmaamay inay ugu baaqayaan hay-adaha samafalka ahi si deg deg ah ay gurmud ula gaaraan dadka ku dhaqan deegaanada galmudug oo ah halka laga soo toortay sanatarka waxa uu tilmaamay in dhibaato xoogan oo dhinaca abaaraha haatan ay ka jiraan deegaanada galmudug dhowaan ayuu gaaray magaalada cadaado halkaas oo ay ka jireen khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeya madaxda maamul goboleedka galmudug oo arrintoodii in badan kadib lagu guulaystay in wax un laga bedelo siyaasadii hore ay kala taagnaayeen inkastoo isbedelkaasi uu yahay mid ku aadan dhinaca amniga magaalada cadaado senator abshir bukaari waxa uu sheegay in dadka ku dhaqan gobolada mudug iyo galguduud ee maamulka galmudug hoostaga ay haatan ka jirto dhibaato ba-an oo dhinaca abaaraha ah waxauna ugu baaqay hay-adaha samafalka ee ku shaqada leh arrimaha gurmadka degdega ah in si degdeg a halkaasi gurmud loola gaaro isigoo tilmaamay inay waxyaabaha ay soo arkeen ay ka mid tahay dhibaatooyin aada u daran oo ka jira haatan deegaanada maamulkaas uu ka arrimiyo
waxaan halkan runtii xaalad aada iyo aada u adag oo oo ka dhalatay abaaraha meeshaasaya ayaan la soo kulanay waxaan baaq u diraynaa dawladda dhexe inay gurmud deg dega u fidiso oo ay meeshaas la gaarto gargaar iyo dadaal ay uga hortegayso arrin xaaladda bini aadanimo ee aada u xumeed oo meeshaas ka jirtay waxaan sidoo kale la hadlaynaa dadka soomaaliyeed si guud si gaar dadka galmudug ganacsatadooda iyo dadkooda waxhaysta in ay dadkooda u gurmadaan oo ay xaaladaha ba-an oo bini aadanimo ay ku jireen in arrin ayay wax ka ay ka qayb qaataan innagoo baaqa ugu dambeeya u dirayna saaxiibada soomaaliyeed meel kastoy joogaan iyo beesha caalamka in ay gargaar degdega oo oo walaaltinimo oo saaxiibtinimo ay meeshaas la gaaraan xaaladaas xaaladaas runtii xaalad aada u adag deegaanada galmudug waxay ay ka mid tahay goobaha sida aadka ay u saameysay abaartii baahsaneed ee ku dhufatay qaybo ka mid a gobolada soomaaliya iyadoona haatan lasoo sheegaya weli xaaladan dhinaca bini-aadanimada inay ka jirto deegaanada maamulkaasi uu ka arrimiyo ugu dambeynna wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ee ahna xarunta ku-meel gaarka ee maamulka jubbaland ayaa sheegaya in ciidamada kenya ay iskaga guureen fariisinkii ay ku lahaayeen xarunta jaamacadda kismaayo oo in muddo ay deganaayeen ciidamadaasi waxaana halkaasi mar kale fariisin ka samaysay ciidamada midooda afrika ee ka socda dalka etoobiya iyadoona ciidamada kenya kahor inta halkaas ay ka bixin la sheegay inay ku wargeliyeen saraakiisha iyo mas-uuliyiinta maamulka jubbaland inay halkaasi isaga baxayaan fariisiin cusub ayaa haatan waxay ka samaysteen duleedka garoonka diyaaradaha magaalada kismaayo sida wararkaynu ku helayno waxaana goobtii ay baneeyeen fariisiin ka dhigtay ciidamada etoobiya qayb ka ah howlgalka midooda afrika ee amisom kuwaasi oo qayb ka ahaa ciidamada ku sugan magaalada kismaayo dhinaca kalena jubbaland ayaa wado howlgallo aada u xoogan oo lagu xaqiijinaya amniga magaalada kismaayo oo lagu wado in maanta ay gaaraan xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada dalka halkaasoo dhowaan uu ka dhici doono shir lagu dhexdhexaadinayo dowladda dhexe iyo madaxda maamul goboleedyada go-aan midaana lagu wada qaadan doono sida hore uu shaaciyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe wararka aynu ka hedhayna kismaayo ayaa sheegayay in amniga si aada loo adkeeyey sidoo kalena ciidamada ay wadaan howlgallo baaritaan ah oo lagu xaqiijinaya amniga saraakiil ka tirsan jubbaland oo warbaahin la hadashayna waxay sheegeen in ay wadaan dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay sugidda amniga magaalada kismaayo kismaayo ayaa lagu wadaa maalmaha soo aadan inuu ka dhaco shir ay isugu tagayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya inkastoo warar hoose aynu helayno ay sheegayaan in dowladda shirkan ay walaac baan ka muujinayso inkastoo shirka ujeedkiisa lagu sheegay mid lagu xalinaya khilaafka haatan u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya waxaana martigelinaya axmed maxamed islaam axmed madoobe oo aan asigoo dhinacna raacin markii uu soo baxay go-aankii dowladda dhexe ee soomaaliya ee ku aadanaa dhinaca dhexdhexaadnimada warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idiin soo saaray idiin akrinaya intaynu dib u kulmayno mar kale sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu